haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii cawayska washington iyo weliba sahra ciidla nuur
barnaamijka caweyska washington waxaad sabti kasta hadahan oo kale ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka caawa iyo cawayskana qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid a hablihii ayeeyooyinkood iyo hooyooyinkoodba geela iyo fardaha laga bixin jiray hadda waxaa la leeyahay gabaati iyo yarad baa laydinka rabaa iga walle way ku socotay dhowaanahanba bal aynu wada dhegaysanna qayb yar oo aan idinka soo gooyo maanse kooban oo uu hal abuuray cabdishakuur af magaaxshe oo toddobaadkii hore aynu ku maqalnay isaga oo yidhi duumada iyo waxay duray helaan doobabkoo qudha cabdishakuur maanta wuxuu yidhi talow hablaha ayaa u diiday inay yaradkiiyo gabaatiga bixiyaan laba gacal wadaagoo isgeeyey isuna guuxaya koodii gabbaa dhiibi karuu guur ku waajibeeyey hadday gacantu ciishoo raggii dhabankii goyn waayey inay yaradka geeyaan talow yaa gabdhaha diiday waa hagaag waa su-aal da' weyn oo madaxa daalinaysa oo talow habluhu diyaar ma u yihiin inay gabaati iyo yarad iyagu bixiyaan marka la guursanayo dhibaato mabay lahaateen haddii hal marun layska rabo lacagta gabaatiga iyo yaradkae waxaan ka baqayaa in la yidhaahdo biilkana idinkaa bixinaya mar kasta ilaa weligiin allaha sahlo waxaan u malaynayaa hablow su-aashaasi jawaabteeda waa la sugayaa
dharmaqaadka warankiyo warankiyo gaashaan sidunba igu haadinaye adigoon gardiidiyo gacansay bilaabayn guuriya aroosiyo gogolinan wadaagnan taladii ku gooye igoo raac go'aanka adigoon gardiidiyo gacansay bilaabayn guuriyo aroosiyo gogolinan wadaagnan
habdaain ku leedahay guri iyo aroosiyo haddaadii ku leedahay guri iyo aroosiyo gudawaajibkaago
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay abwaan sahal cabdulaahi buullo oo ku sugan magaalada edmonton ee dalka kanada sahal kusoo dhowow qaybta labaad ee barnaamijka caweyska washington saaray waa dhowahay walaashay waan dhowahay waan gartay sahalow ee jacaylka dhabta ah iyo jacaylka dhalanteedka ah maxaa lagu kala saaraa horse dee waxay noqo sida uu hadalka runta ah iyo kabeenta ah qofka caqligeliya u kala saari karayo ayuunbuu siduu qofka kalena u adeegsanayo loo kala garan karaa baan filaya ka waran haddii uu labada qof muddo isjeclaadaan oo sanada dhammaadaan oo aanay waxba iska bedelin dareenkii iyo kalgacalkii isku qabeen xidhiidhkoodii aanay waxba iska bedelin inkastoo sanado badani kasoo wareegaan dee qof horta qof kala jecelay sankuu ka talon yahay sideedaba waan garta inuu samari yeeshaay waa muhiim inuu xamilo oo dulqaad yeeshana waa muhiim qofka kalena sidoo kale waa inuu yeelo waa haddii dee labada qof ay wax isku ogol yihiin sax haddii kale dee haddii kale mid keliyaa yaa galgalanaya sideedaba waan gartay jacayl baa sahalow dabcan heesahaaga intooda badani ku salaysan yihiin ma wada jacayl dhaba ayay ku qotomaan mise qaar baad mala awaashood bulshada iyo dareenkeeda wax ka samaysa xaqiiqiyan waxa badan kuwa dadka laakiin kuwaygu ma yaraa waa dhowr iyo toddoba dhowr iyo sagaashan weliba dhowr iyo sagaashan heeso maansooyin iyo noocaas isaga badan heesa ahaan ma ahana maansooyin iyo sidaas isaga badnaayeen qaarkood waan gartay dheelooyin u badan weliba marka dhowr iyo sagaashan naftaada u samaysay dadkiina boqol ka badan ba dabcan u samaysay soo ma way ka badan yihiin kolley kuwa kale
waxaan ku bilaabaynaa bal toddobaadkan heesta la yidhaahdo axlaam heesta axlaam sidey kusoo baxday axlaam waxaan curiyey aniga oo oo ma garanaysaay gabadh ammaanaya hahe markii aan curiyey ka bacdi anigoo hayaan waxaan ku darnay arrin deg dega baanu hawl yaanu ugu darnay beyt kale waa la qaaday waxaa qaaday nin qaalay ah oo saaxiibkay ah oo xawaale aadan ayaa laxankeeda iyo codkeeda qaaday muusigana waxaa tumay bashiir hanuuniye axlaam axlaam waxay leedahay ubax dharab iyo rays ku dhaashtaay sagal ku dhafan dhool daruuro cadceed dhacaysana dhanka haysaay dabeel gubah iyo gaari dhaladaay wax dhaliilihi kuma dhuumane dhammaystiranay waa lagaa dhilay marwo dhaqan iyo qurux dhaxashaay dad xariir oo dheemanaa tahay dhexdu sacab iyo dhuub mugii tahay dhigeeda aadmiga genyo dhaafto hooyo dhowrsanay dhabta saarto muftigii dhalay ku dhaadanayaay xubno dhumuc loo dheeli tiranley dhaaya naxariis wax u dhowrtay ee dhega nugulbaa dhudi kugu yaal alkaasay maraysa
I'm
heestaasi axlaam iyo codka fanaanka cawaalo aadan intaa haddii aynu kaga soo gudubno ee bal dhinaca heesaha lagu luqeeyey ama la qaaday ayaynu hore ugu soconaynaa heesta koobka quruxda koobka quruxda waxaa qaaday ninka la yidhaahdo caaqil yare oo saaxiibkay ah wuxuu ku sugan yahay minneapolis uu degan yahay waan gartaa laxanka iyo erayguna waa aniga marka eh, tartanka koobka quruxdu halkuu halkuu ka dhacay sahlow eh, qalbigayga gudihiisu ka dhacay waan gartay marka si cadaalada ma loo qa- ma loo tartankaasi eh, ma loo go-aamiyey maye waxaan ku waxaan kuu sheegayaa maalin dhawidaan Ah, waxaan lahaa hee.
ishamidaba qurux luulo ilare akhlaaqdaadu qalbi aad ku laaluushtay baa amaanka laylyaday haye halkaa waxaa ka cad cadaalad ma ahayn marka bal ereyada heestaasi koobka quruxda kasha iyo laabta dareen ku kobciyo kaskayga iyo maanka jacayl ku koraay quruxda koonkiyo ka aha subaxdaay kalgacayl wadnaha ku kaydsamay baa markaan kulanaba qalbiga ku kordhoo naftu ka ahay adiga kuu nugul markaan kulligood kor meeray haween adaa keligaa kasoo midhiidho koobkii quruxdan kuu dhiibay gasha iyo laabta dareen ku kobciyo kaskayg iyo maanka jacayl jacayl jacayl ku koraa quruxda koonkiyo kaaha subaxday kalgacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu kahay adiga ku nugul quruxda koonkiyo kaaha subaxday kalgacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu kahay adiga ku nugul kolkaan kulligoodba korma ere haween adaa keliga kasoo mudhiro kaaso kaaso kasoo mudhiro koobkii quruxdan ku dhiibay munaay ee aan kulligoodba korma ere haween adaa keliga kasoo mudhiro kaaso kaaso kasoo mudhiro koobkii quruxdan ku dhiibay munaay waa hagaag intaa haddii aynu heestaasi koobka quruxda iyo codka caaqil yare aynu kaga soo gudubno e, de waan kula kaftame ee waxaan odhan lahaa e, inta tuugaan ammaan iyo kalgacayla tirisay hablaha soomaaliyeed oo dhan hadday qaybsadaan dabcan mid walba waxbaa kusoo hagaagi lahaa mid walba inbay iska dhex arki lahaan gruub kasta ama koox kasta E, e, aad baad deeqsi ugu tahay xagga ammaanta hablaha soomaaliyeed gaar ahaan inantaad adigu calmatay sax maxaad ugu sii dari lahayd hablaha marka doonaysid ammaanta sagal oogsaday iyo la falgalay ilays arooryada horaay nin agtaada yimi farxad aragsanay kama qabin ilaah arxan iyo dadnimo alla kuu dhashaad idil kula baxdee udug iyo man iyo ubax bay dhirtii saartay ilwadma inaad adigu soo eegto oo aragtay rabaan shimbirahan ogbaad bilicdaa ebyani ashqaraarisaa luuqaan u bogay ka onkodinaya oo isi rogay aftahan ku ammaanaya ee alalaaska maqal akhtar jabiska iyo maariin aslan waa midab indhaha ka awood badane quruxdaa asturan markaan eegabay afkaygana tixdani ikhtiyaar la-aan uga soo baxdo oo isma aan ogeyn oka waan gartay sahal ee, qaybtii labaad ee waraysigeenna waxaan jeclaan lahaa inaynu kusoo gebagabayno heestata laydhaa hawaara jacaylka annagoo leh jacayladoo dhani ha waaraan cawaale aadan baa laxanka iyo codka iska leh muusiguna waa cabdiwahaab cantarnaaji waan gartay maxaa ka mid a ereyada heesta ha waara jacaylku xubiga warwarkiisu wanaag isu doori markaaduu hel siisay naftayda wareertay wadnihii ku tabaayey kolkaa tidhi waykan walaacii haysta daqiiqad ku waayey anigoo wakinaya qalbigu walhanayo goortaan kugu weehday adaa i waraabshay wadaan kalgacayle wareegtii dhibta iyo hawaara jacaylku waa hagaag heestaasi ayaynu kusoo gebagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka caweyska washington aad iyo aad baad u mahadsantahay abween sahal adigaa mudan sahraay waxaan aada u salaamayaa mar kale oo u mahadnaqayaa adiga iyo v o a iyo dhammaan maamulkeedaba wanaag isku doori markaad markaad markaad wehelsiisay naftayda wareertay madnihii ku jabaayey
Isabelle, alô, alô.